arrintaas waa kala hadalnay markii ugu dambaysay madaxweynaha koonfur galbeed iyo gudoomiyaha federaalka ah ayagoo wada joogan madaxweynahan uu joogo ayuu yiri mataqaana arintaas madaxweynaha koonfur galbeed iyo mataqaanay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ayaa u hilsaaran odayaashiina sidaas u soconaysaan ay nagu yidhaahdeen madaxweynaha laftiisa sidaa yiri markaa kadib markaa wax war soo baxay meeshii markii hore ku xirnaa in laga soo qaaday meel kale guri kale la geeyey waanu maqalnay waa maqal uun cid kale wax noo sheegtay haba yaraatee ma jirin arintan arrintaa hadda kahor maaragtay odayaal baa tagay meesha odayaashiina waxaa la soo yiri mataqaanay ninka kulley waa lasoo daynaa baa lasoo yiri marka kolley waa arkayna madaxweynaha iyo maaragtay arrintii berigii aan isku ogeyn intay ku dambaysay waa suurgelina way kasoo baxan kulley markaasa